maamulka degmada kismaayo ayaa waxa ay sheegeen inuu bilaabmayo barnaamij loogu talagalay in qof walba ah oo ku nool magaalada kismaayo gurigiisa gudihiisa iyo banaankiisa uu ku beeri doono geedo guddoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay inuu bilaabmayo barnaamij loogu magacdaray qof iyo geed kaas oo bulshada ku nool magaalada la doonayo inay qof iyo geed beeraan si loo helo magaalo cagaaran oo dunida la tartanta magaalada kismaayo horey marar kala duwan ayaa loogu beeray maamulka degmada kismaayo ayaa dhirberis ka sameeyay xaafadaha kala duwan iyo weliba meelaha muhiimka u ah bulshada sida wadooyinka iyo goobaha bulshooyinku ay isugu yimaadaan haddaba guddoomiye cumar farweyne ayaa waxa uu sheegay in wixii maanta laga bilaabo bulshada ku nool magaalada kismaayo laga doonayo in gurigiisa gudihiisa iyo banaankiisa uu ku beero geedo si bulshada ku nool magaalada kismaayo dhammaanteed ay u helaan magaalo cagaaran oo weliba la tartanta magaalooyinka kale ee dalka waxaan rabnaa inaynu maanta laga bilaabo magaalada cagaarino qof kasta waa inaynu hirgelinaa barnaamijka qof iyo geed qof walba oo innaga ina ka mid ah oo reer kismaayooda waa inuu gurigiisa geed ku beero gudaha iyo bannaanka mas-uuliyaddaas waa amar guddoomiyaashii xaafadaha waa joogtaan u yeera guddiyadii xaafadaha iyo waaxyada iyo laamihii waxaa rabaa inaynu soo saarno magaalo cagaaran waaynu haddaan maqlayo norway baa waxay ka qaaday mandheera kaga guulaysatay tartankii cagaarinta mandheero hadda inoo muuqata oo jubbaland xuduudda ku haysa oo inagu inaynu u s a oo washington ama ama maxaa new york aan kaga guulaysano inaynu ka cagaarannahay maxaa diidi kara waa samayn karnaa marka arrintaas waxay u baahan tahay isku day waxaynaan qaban kareen ma jiraan waxaan u baahannay inaan magaalo cagaarino mas-uuliyadda koowaad waxaa qaadaya guddoomiyaasha xaafadaha iyo tiimka la shaqaysa la shira dadkeenna qof walbana ha iska saaro wadooyinka kale oo waaweynna dowladda hoose cagaarin doonta waxaan u gudbi doonaa markaan cagaarintaa dhammayno oo wadooyinku inay ka dhammaadaan qof kasta gurigiisa iyo laabeed oo dhexaysa inuu interlog ku xiro naqshad baan ka samayn doonaa interlog wada socdo oo isku eg yaan samayn doona haddii aan laydhi waxa yara qofkuna saas kala bixi doona markii danta guud loo sameeyo waxaa ka haray oo quruxda ah waa ku dari doonaa si u yaraado ciiddu u yaraato laamiga soo gaaraysa dhammaan waxaasoo dhani waxay ku imaan karaan bulsho wada socota qabyaalad iyo reer hebelna ka maran